Guddoomiyaha degmada Warsheeg ee gobolka Shabeellaha Dhexe Xasan Xaaji Axmed iyo weliba uu safuraya shirlikaheeliisii ayaa beelo walaale eh Guddoomiye xasan yaan ku horeyntii ku warbiya heerka uu sahamari shirkuun oo lakaheeliisii ayaa beelo walaale eh iyo weliba uu guddoomiyaha uu sheegay in guddiga maamulka Hirshabeelle aan xil saarin reedanheliisyowka beelo walaalo oo laga magacaabi arrintaaseytii ayuu hawadeenga guddiga dib u heshiisiinta dowladda hirshabeelle uu soo magacaabo madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdulahi xuseen cali guudlaawe sidaa wadagu soo nahnay oo aan labada socnay maalmahan dambo colaado ba-an oo ka jiray deegaanka degmada warshiiq waxaa halkan la iskugu yimid xarundimeedka degmada warshiiq ee gogashan maamulka degmada ee dhigeen sagaaliyo tobankii bishaan ee ku beegneed ayay gogashan soo bilaabatay horudhaceedii iyadoo la ysku keenay labada jaanib beelaha ah ee daruurta dhex martay intaan waxaa soo socotay gogashii wejiyadeeda kala duwanaay oo la iskugu keenaya odayaasha dhaqanka culamo udiinka waxgaradka dhallinyarada iyo cid weliba oo qayb ka qaadan karto beelahan walaalaha ah ee daruurta dhex martay waxaa rajeynaynaa insha allahu tacaalaa qodobadii halkan lagu gaaray oo guddiga iyo dhaqankaba ay ku dhawaaqi doonaan sidii aan isla garanay inay u dhaqan galaan insha allahu tacaalaa labada beeloodba ka maamul ahaan waxaan faraynaa qodobadii lagu heshiiyey oo wejiga koowaad ah iyo xabad joojinta ahay in sidii lagu heshiiyey ay u dhaqan gasho hadduu alla ka raali noqdo